cabdulaahi goodax bare oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda federaalk ayaa ka hadlay jabkii ciidankooda ku gaaray gobolka hiiraan wuxuuna dowladda uu ka tirsan yahay ku eedeeyey gaabis dhankooda ay ku sameeyeen askarta maalin weliba ayuu sheegay inay askar ka dhintaan firxadka ciidankooda ee ka socda furimaha dagaalka ayuu xusay inay tahay nasiib daro sida uu hadalkiisa u dhigay muddo dheeray dagaal ku jireenoo saddex sana iyo dheeraad dowladdu kaalintii la rabay inay qaataan ma qaadan su-aasha marka noqonayso in la isweydiiyo waxa u ahay haddii sidaan dagaalku kusii socdo muxuu ku dambaynaya dagaalkaas maalin walbaba ciidanka dowladda dhimanayo laakiin ciidanku haddii waa ciidan dowladaa ka dambeyso siyaasadaa ka dambeyso saanad iyo hub iyo dhaqaale iyo wax walbaa ka dambeeya haddii dhalinyarada meesha joogto oo ciidanka ahaa ay garteen inay lafooda la cararaan haddi waa nasiib daro eedaas waxaa yeelanaya leadershipka ciidanka haddii muxuu ahaa culaysku uu culays jira yahay oo ka badan yahay tabarta dowladdu ay leedahay laakiin miday tahay ayaa lagu wareersan yahay ma kabaraa mase waxa waaye waa aqoon xumo iyo mataqaanaa qaabdarre waay dagaalka hadda socda iyo waxa uu ku dambeyn karo ayuu soo hadal qaaday wuxuuna tilmaamay inay suurtagal tahay haddii sida ay wax yihiin kusii socdaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu imaan doonto guryaha ay ka degan yihiin iyo goobaha ay ka taliyaan ee ku yaala guud ahaan waddanka wuxuu sheegay saadaalinta la hadalhayo inay tahay awoodda ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sii xoogaysanaya isagoo dhanka kale rajabeel ka muujiyay dagaalka ay haatan ku jiraan laakiin waxaan rabaa qodob kale oo aada muhiima inaan sheego su-aasha waxa waaye ilaa goorma ay wadi karaan hawshaan maxaa la saadaalinayo haddii xaajadu saan kusii socoto haddii aniga aragtidayda ay saan kusii socoto shabaab waxay helayaan shan kun toddoba kun toban kun oo wiil oo hubaysan oo carbisan oo saddex sano iyo dheeraad dagaal ku jiray tababarkii ugu weynaa qabo ayay helayaan oo aysan ka keenin wajeer ilmo yaroo iskool laga soo xaday aan ahayn iyo waalidkood raggaasay helayaan marka see galmudug loo joogaa see hirshabeelle meelaha lagu sheegay loo joogaya see puntland loo joogaya yacni shabaab maalintuu helo toban kun oo wiil oo carbisan oo hubaysan yacni bal qiyaas adiga taas nin walba gurigiisa ayaa shabaab ugu imaanaya waa aniga kuu masaleeyey marba marka ka dambeysa waxaa isa soo taraya hadallada isdabajooga ee ay jeedinayaan mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantood astaan u noqday inay diraan fariimo niyadjab oo ku wajahan ciidankooda ku sugan jiidaha hore